You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
niow tirada ugu dambeysay walow ay jiraan dad badan oo inta badan yimaada oo inta badanna iska muddo kooban ku laabta ay u badan yihiin laakiin hadda qiyaasta dhabta ay no markii inoogu dambeysay waxay ahayd dad lagu qiyaasi karo ilaa siddeetan iyo shan ilaa sagaashan oo ay u badan yihiin dadka singoleka ah oo aan xaasisleyda aan ahayn
marka dadkaas imise sana ay deganaayeen bay kula tahay dadka ugu horreeyo darwin yimaado soomaaliya goormay soo galeen shan iyo toban sana labaatan sana qaarkood balse ay u badan yihiin dad inta badan guuro oo dib ugu soo laabta oo maaragtay gobollada kale aaday u badan yihiin waa gartay dadkaas waxaa ku tilmaantay dad dhallinyaraa marka shaqooyinka ay qabtaan maxaa ugu badan
niyahow dhalinyarada inta badan marka laga reebo in yar oo maaragtay xirfado oo jaamacada kaga soo baxeen ku shaqeeya marka laga reebo inta badan waxaa waaya dad iska xoogsata oo magaalada ka shaqeysa waa gartay soomaalida darwin tagtay maxay ku doorteen bay kula tahay soomaalida badanaa waxay degaan magaalooyinka soomaali badan ay degan tahay sida melbourne oo kale ama perth ama sydney oo kale
waa su-aal aada muhiim u ah marka qof walba horta ilaahay subxaana watacaala wuxuu u abuuray dookh dad waxaa jira aan qabowga ka helin dad waxaa jira u dhashay shaqabadnida aan meel fafadhiga aan jeclayn dad waxaa jira inay noloshooda horumar badan ka sameeyaan jecel oo mar walba magaalooyin cusub taga oo wax magaalada kale ay magaalada kale kaga duwan tahay ama ay kaga fiican tahay inta badan inay ogaadaan jecel oo meeshii u wanaagsanaato oo noloshooda ay isleeyihiin caafimaad ahaan shaqo ahaan nolol ahaan waad u bogeysaan oo way idin kaafin kartaa yay u badan yihiin dadka magaaladan usoo inta badan yimaada oo maaragtay ka shaqaysta waa gartay dadku inta badan magaalooyinka markay dooranayaan ay degayaan waxyaalaha kale ay ku doortaan waxaa ka mid ah hilib xalaal ma laga helaayo kale masaajida ma ku yaalaan bulshooyin muslimiina ma degan yihiin marka arrimahaasoo kale sidee u maaraysaan
waan leenahay walow ay jiraan hilib xalaalka marka hore ay hal meel keliya ahayd haddana waxaan isleeyahay bulshadii muslimiinta ayaa hadda tiradooda kor bay usoo kacaysay muddooyinkii ugu dambeeyey ilaa labadii sano saddexdii sano ee ugu dambeeyey walow ay u badan yihiin dad ka kala yimid asia sidaa marka dhinaca laga fiiriyana waxaan isleenahay de masaajidadii waan leenahay maaragtay hilib xalaalkiina hadda goob kaloo cusub baa dib hadda loo furay marka waxaan isleeyahay dadka bulshada magaaladan inta badan degan waxay inta waxyaabaha ay ugu maaragtay ku doortaan waxaa ugu muhiimsan markii xaqiiqatan la fiiriyo waa shaqada iyo hawada hawada oo u eg maaragta ama ah jawigii aan ka nimid ee africa gaar ahaan bariga africa waxyaabaha kale aadka loogu doorto waxaa ka mid ah waa magaalo ay bulshadu u wada siman tahay oo dadka aan lagu tilmaamo multiculturalka ay ay yihiin ama ayba tahayba waa magaalo markaad timaado laga yaabo inay maciishadii iyo noloshii aada u qaali u tahay balse qofka marka ula qabsadana laga yaabo inay ku adkaato inuu dib uga laabto waa gartay dadku ama soomaalidu ma leeyihiin goobo ay isugu yimaadaan ama ururo matalo oo soomaalida markaasi wixii ay u baahan yihiin dowladda iyo ugala hadla
waa su-aal aada muhiim u ah oo inta badan aan aada maaragta waxyaabahan isdhihi karo daawin oo wax in looga daydo ama tusaale guud u noqon karaya inay tahay waxaa ku cad waxaan leenahay hal jaaliyad baan leenahay waxaan leenahay hal macnaha cod baan leenahay hadday ay noqon lahayd iscaawinaad iska warqab in waxyaabaha kale maaragtay bulshada soomaalida ay aadka halkan u joogta ay ku ammaanayiin waxaa kamid ah waa dad ayaga dantooda dantooda shaksiga ah oo maaragtay waktigooda ka faa'iideysta waa dad inta badan shaqeeya waa dad aan fadhi ku dirir iyo qabyaalad iyo xiqdi iyo kala fogeyn iyo calamo badan aan midnaba lahayn waxaan leenahay hal calan kaasoo ah kan ay dunida noo aqoonsan tahay ee soomaaliyeed
ma waxaad leedahay hadda meelo fadhi ku diriro la isugu yimaado siyaasadda looga kaftama ma laha darwin
niyaho waxaan aaminsanahay qofkii darwin yimaada oo arrimahaasi hore ugu jiri jiray waaa waxaan umalaynaya inay tahay meel aada u fiican oo xagga caafimaadka dadka noocaas oo kale ah sababtoo ah ma helayaan goobo ay wakti ku lumiyaan oo ay maaragtay fafariistaan oo maaragta qabyaaladii iyo wakti lumintii iyo shaqo la-aantii iyo maaragtay iska horimaadka xagga qoyska waxa badan inta badan keena waxaa kamid ah shaqa la-aanta iyo fadhi ku dirirka marka waxa hadduu shaksigu uu shaqo kusoo daalo uu gurigiisa yimaado waa dantiisa gaarka ah wax aan ahayn oon ma qaban karayaan aaminsanahay waa gartay dadka degan marka laga reebo laga reebo waxaad ii sheegtay inay jiraan dad aad u bixisay fly in and fly out maxaa looga jeedaa maxayse qabtaan dadkaas
waa fly in waa in fly out waxaa inta badan waa waa afka qalaad baa lagu yidhaahdaa waa dadka ka shaqeeya goobaha mininka ama goobaha macdanta laga qodo ee ka fog ka fog magaalada darwin oo inta badan laga yaababa inay u jirto kun iyo shan boqol ilaa kun iyo sideed boqol kun iyo laba boqol sagaal boqol oo kilomitr marka waa dad maaragtay halkaas ayaga laba isbuuc ku maqnaada isbuucna kasoo laabta
waa gartay dadka degan iyagu laftigoodu maxay yihiin shaqooyinka ugu badan ay qabtaanba
shaqooyinka inta badan waa un shaqo ku salaysan xamaaliga ama qofka noloshiisa inuu dhacsado inta badan waad og tahay dadkeena soomaaliyeed qaarkood marka in yar mooye inta badan waa dad maaragtay burburkii kadib dhashay ama joogay waxaa laga yaabaa inay xirfadii iyo sida dalalkan dadka hindiya ka yimaado oo kale nabad ku noolaa oo maaragtay janis uu wax ku barta fiican helay oo laga yaabo waxa keliya uu noloshiisa kula diriraya ay tahay siduu gaajada uga bixi lahaa balse waxaan isleeyahay soomaalida waxa waktiga inta badan ka cunay ama ka lumiyey waxaa ugu badnaa burburkii iyo qaxii iyo naftooda ay badbaadinayaan qaarkood xataa qaxootinimo ku yimid dalkan marka waxa waaye inta badan waxaa keenaysaa tagsiga inay koraan saas ayaan aaminsanahay oo wax kale aysan cilmi dheera ama aqoon fog aysan lahayn waa gartay darwin badanaa waa meel markaa sawirada iyo laga bixinayo ay degan yihiin qaar badan oo ka tirsan dadka dalka loogu yimid oo indigeneska loo yaqaano marka dadkaas laga reebo waxaa tiri waa magaalo multicultural laakiin dabcan lama mid noqon karto sydney iyo iyo melbourne oo kale marka nolol ahaan iyo dadka markaad dhex gelaysaan meel aada muuqanaysaan miya mise waa meel aan la aan la dareemayn halka aad ka timaadeen iyo cidda tihiin
waa su-aal aada muhiim u ah horta waxyaabaha aan dhaawin aan isleeyahay way ku ammaanan tahay waxaa kamid a qof walba midabkaa rabto ahow meeshaad rabto ka ka imow waa magaalo maaragtay xitaa qofkii markuu yimaado uu kala kulmayo soo dhaweyn micnaha oo niyad furan waa inta aan ka bartay waa inta aan joogay waa inta aan shaksiyadeeda aan dhihi karo waa magaalo maaragtay dadka wadanka leh ama dadkan indigeneska ah wadanka loogu yimid naftirkooda markaad eegto waa dad aada u wanaagsan waa dad soo dhaweynta ku wanaagsan waxyaabaha ayaga dhexdooda ah dee waa wax ayaga dhexdooda u yaala laakiin dadkan kale ee annaga marka waxaana lagu tiriyaa dadka migrantiga ee wadanka soo galootiga ayaan la mid nahay dad badan oo talyaani baa degan greeg baa degan dad philibiin ka yimid baa degan hindiya dad ka yimid baa degan waa magaalo markaa tirada numberka saxda ah labada kun iyo sideed iyo tobankii hadda lagu qiyaasayo boqol iyo konton iyo laba kun ilaa boqol konton iyo laba ilaa boqol konton iyo saddex tirada maaragta cayiman hadda sida ay aan kasoo xiganay dadka u xil saaran arrinta iyada waa gartay soomaalida degan magaalooyinka waaweyn sida melbourne oo kale waxaa lagu qiyaasaa tiro badan oo ka mid a inay shaqo la-aan yihiin soomaalida darwin degan ninka yimaadoo kale ma meel mar walba shaqada shaqooyinku diyaar yihiin oo laga heli karaa
waa su-aal aada muhiim u ah inta badan xasanow waxaa dhacdaa qof walba ilaahay wuxuu abuuray karti iyo juhdi iyo rabitaanka qofka inta badan waxaa laga yaabaa inaad ku nooshahay magaalo ay ku nool yihiin saddex milyan afar milyan shan milyan marka qof walba iyo dadaalkiisa meesha kama marna midda kale haddaan idhaahdo shaqaan rabaa oo ama shaqo raadinayo ay iga dhab tahay oon wakti iyo juhdi iyo maaragtay raadinteedu ay iga dhab tahay waxaan aaminsanahay magaalo kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kasta ee wadankan ku taalla in laga heli karo shaqo laakiin daawin markaan leeyahay waxaan ula jeedaa qofka wuxuu leeyahay jaanisyo badan waxay tartankii oo macnaha qofka lala tartamaya laga yaabaa numberkii badnaa ee ka jiray caasimadaha ama magaalooyinka waaweyn inay ka yar yihiin balse waxaan waxa aan dhihi karaa maanta qofka hadduu yimaado dad inaan soo logooyo ma rabo balse waxaan isleeyahay qofkii dadaal muujinaya u samreeya oo magaaladan raba in wakti iyo maaragtay nolosha la qabsigeeda uu usoo diyaar garoobo waxaan aaminsanahay haddaan nahay aniga kolley hadda hogaamiyaha communitiga ama jaaliyadda soomaaliyeed ma ihi gabar baa noo ah oo la yidhaahdo cayf cabdullaahi oo ma aragtay oo sida aan dad nin walba qofka soomaaliga markuu yimaado waa la diiwaan geliyaa waan iska warqabnaa oo waxaan leenahay khabri baan leenahay oo qofkii naga geeriyooda iyo ma aragtay wax noocaas oo kale ah waxyaabaha kale aada raba inaan xuso waxaa kamid aan ku ammaano jaaliyadda waxaa kamid ah arrintii abaartii soomaaliya ka dhacday go-aan rasmi aan wada qaadanay waxaan u wada istaagnay si maaragtay oo midnimo leh waxaa ka muuqatay nin walba oo soomaaliya xanuunka dadkii rafaadsanaa ee dhibaatadu ay marka iyada baahsan haysay inaan maaragtay u midownay mar walbana waxaan isleeyahay waxyaabaha aan aada u jeclahay mar walba inaan xuso dhalinyarada iyo dadka xaasaskaa degan oo dhaawin aan leeyahay way ku ammaanayiin waxaa kamid ah isku duubnaanta iyo iska warqabta guud ee soomaaliya dee wax qof walba shaksiga wixii u gaar ahna dee asay u taala laakiin midnimada guud waxaan leeyahay jaaliyadaha kale ee ka jira gobolka ayaan la midnahay ugu dambeynta maxamedow magaalooyinka kale oo australia qaar ka mid aad tagtay waxaad isleedahay magaalooyinkaas lagama heli karo darwin waa laga heli karaa ad isleedahay ama waxaad isleedahay darwin lagama heli karo lakiin magaalooyinkaas waa laga heli karaa
waa su-aal iyada naftirkeeda inta badan qof walbuu isweydiin karo magaalooyinka waaweyn waxaa laga yaabaa qofki inuu fadhi ku dirir iyo reehebel iyo maaragtay daba socod iyo maaragtay dadkii oo markuu bulshada markay isku badato oo waxa maaragtay shaqooyinkii iyo waxaa yaraanaya maaragta qofkii inuu activitygii meelaha kale uu ka sameyn lahaa inuu dib dadkiisa ugu soo dhexlaabto marka waxaan aaminsanahay qofkii ama qoysaskii dhaawin soo dega walow ay hadda socoto arrimo la xiriira in dugsiyada oo kale dugsi qur-aankii iyo madaariistii ay hadda sida muuqata ay aada maaragtay u jirin balse waxaan aaminsanahay mustaqbalka dhow inay bilaaban doonto oo hadda meelo yaryar baa dad wax loogu barbaraa laakiin dadka qoysaskan ka hadlaya magaalooyinka waaweyn waxay nooga fiican yihin waxaa waay madaariistii waaweynaa iyo iskuuladii iyo facilitiga oo maaragtay magaalo magaalo weyn waxay leedahay waxyaabo badan oo magaalooyinka yaryar laga helin marka waxaan leeyahay dukaamadii soomaalida ma lihin magaalooyinka waaweyn waa laga helaa qabyaalada ka jirta gobo magaalooyinka waaweyn annaga ma lihin marka waxaan leeyahay inta yare naga maqanna waxaan intaasoo dhan aan kaga kaaftoomi karnaa midnimada iyo isjacaylka iyo isku xirnaanta aan aan ku haysano daawin
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.